galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa axad bisha janawari ee sanadka labakuniyolabaatanka waa saddex waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrbaan iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada horta isbeddelka cimilada marka la hadlaayo waa waa wax aada u ballaaran adduunkuna hadda wuxuu ka sameeyaa iskaashi soo bilowday ii oo heshiis waxaa jira loo yaqaano kyoto protocol kaas oo lagu dhimayay wasaqowga hawada ay warshaduhu sameeyaan waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saamaynta burburka waddooyinka meelo ka mida soomaaliya waddooyinkagu ma dayactirna oo ma samaysna xilada roobabka da'a way go'aan way xirmaan magaaladaasna wax ka baxa ma leh marka taas ayaa aad noogu liito oo ay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha oo horumarinta kaabayaasha ayaan aad ugu leedanaa adduunka waxaan ka codsanaynaa in waddooyinkaas waxna looga qabto waxyaalaha keeno dhibaatada keeno oo amiilxumada ka mid waa ka mid tahay qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo inala socodsiiyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid jamac dowladda hindiya ayaa axadda maanta ah ansixisay laba nuuc oo tallaalka covid nteen ah tallaabadaas oo waddada u xaartay olole aad u ballaaran oo malaayiin qof oo ku nool hindiya looga tallaali doono cudurka waaxda dawooyinka hindiya ayaa si xaalad deg deg ah ugu ogolaatay labada tallaal oo ay soo kala saareen shirkadda dawada samaysa ee baharaad bayotek oo hindiya laga leeyahay iyo tallaalka ay isla sameeyeen jaamacadda oxford iyo shirkadda dawooyinka samaysa ee astrazeneca ee dalka britain ra-iisul wasaaraha hindiya ayaa sheegay in dadka hindiya ay ku faanayaan in ay dowladda ansixisay tallaal ay samaysay shirkad hindi ah hindiya ayaa xaqiijisay in ka badan toban milyan oo kiis oo xanuunka covid nteen ah waana dalka labaad ee ugu badan xanuunka coronavirus marka laga yimaado maraykanka oo kaalinta koowaad uga jira caalamka tiro xildhibaano jamhuuri ah oo ka tirsan golaha sanadka maraykanka ayaa sabtidii sheegay in ay diidi doonaan natiijada kasoo baxda tirinta uu golaha sanadka ku samayn doono codadkii ay ergooyinka gobolada ku ansixiyeen madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden labada aqal ee maraykanka ayaa lagu wadaa in ay lixda bishan saxiixaan shahaadada ugu dambeysa ee lagu ansixinayo guushii uu jo biden ka gaaray doorashadii madaxtinimada maraykanka ee bishii novembar ilaa iyo labaiyo toban mudane oo wada jamhuuri ah oo uu hogaaminayo senator ted cruz oo ah mudane laga soo doorto gobolka texas ayaa shalay ku dhawaaqay inay taageersan yihiin shaagashada madaxweyne trump ee ah in doorashadii novembar dhacday isaga laga xaday sidaas daraaddeedna ay ka soo horjeedaan tirinta codbixinta ilaa guddi looga sameynayo ashtakada madaxweyne trump ee sharci ahaanshaha natiijadii doorashada hogaamiyaha aqlabiyadda senadka mitch mcconnell ayaa horey ugu booriyey mudanayaasha jamhuuriga inay ansixiyaan tirinta codadka ergooyinka gobolada isaga oo ku adkaystay in doorashadii madaxtinimada ee bishii noofembar ka dhacday maraykanka ay ahayd mid xor iyo xalaal ah inkastoo ay laba iyo tobankani mudane diideen haddana waxaa aada loo saadaalinayaa in si aqlabiyad leh ay labada gole ee koongareska maraykanka u ansixin doonaan madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden iyo ku-xigeenkiisa kamala harris ugu yaraan toddobaatan qof oo rayd ah ayaa la sheegay in lagu dilay kadib markii maleeshiya mintidiin ah ay weerar ku qaadeen laba tuulo oo ku taalla xadka uu dalka niger la wadaago maali sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka niger ilaa iyo sagaal iyo afartan qof ayaa lagu dilay toddoba iyo toban kalena waa lagu dhaawacay tuulada intonjambengo sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka niger ilaa iyo sagaal iyo afartan qof ayaa lagu dilay toddoba iyo toban kalena waa lagu dhaawacay tuulada jombengaw halka ugu yaraan soddon kalena lagu dilay tuulada sarumdarai sida uu wakaaladda wararka ee royters u xaqiijiyey sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha oo codsaday in magaciisa la qariyo weli wax war ah kamaysan soo bixin dowladda niger dalka dhaca galbeedka afrika ee niger ayaa dhowaanahan badhibane u ahaa weeraro argagixiso oo ay ku qaadayeen maleeshiyaad gacansaar la leh ururada alqaacida iyo daacish weeraro ka dhacay xadka galbeed ee uu niger la wadaago dalalka maali iyo burkina faso iyo xadka koonfur bari ee nigeria ayaa lagu dilay boqolaal qof sannadihii dhowaa ee lasoo dhaafay dhegaystayaal warkii caalamka waa naga intaa
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo warka caalamka nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow
sanadihii isxigxigay soomaaliya waxay webiyada jubba iyo shabeelle ay ku fataheen qaar ka mida gobolada dalka waxaa sidoo kale meelo ka mida waddanka saameyn ku yeeshay roobab iyo duufaano iswatay abaaro soo laalaabtay oo xoololay badan ka dhigay ceyr aan waxba haysan halka beeralay ku noolaa tacabka ay joojiyeen qodashadii beeraha dad gaaraya laba dhibic lix milyan oo ruux ayaa galay xerooyin barakacayaala gudaha soomaaliya marka kuwa colaadaha ay saameeyeen laga yimaado inta kale amuurahan ayaa biday noloshan culimada deegaanka ayaa tilmaamaya in xaaladahan ay qeyb ka yihiin dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ee gobolka geeska afrika haysta barnaamijka wicitaanka dhagaystaha arrimahan ayaan ku faaqidi doonaa waxaana marti ku ah cabdirashiid cartan cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhiga jaamacadda soomaaliya ee muqdisho cabdirashiid cartan cabdiraxmaan marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o eda bal ugu horeyn haddii aan aniga ku weydiiyey su-aasha ugu horeysa maxay tahay waxaa loogu yeeray isbedelka cimilada ama dunida sii kululaanaysa markaa aan si guud u fasirno
waad mahadsan tahay sidoo kale waa mahad celinayaa idaacadda v o eda markaan ka hadalno isbedelka cimilada horta isbedelka cimilada markii la hadlayo waa waa wax aada u ballaaran adduunkuna hadda wuxuu ka sameeyaa iskaashi soo bilowday kun sagaal boqol lixdan iyo labadii oo heshiis waxaa jira loo yaqaano coyoto protocol kaas oo lagu dhimayay wasaqowga hawada ay warshaduhu sameeyaan ilaa xilligaas adduunka wuxuu waday in waxyaabaha isbeddelka cimilada ee keeni kara sida warshadaha la yareeyo marka isbeddelka cimiladaas markaan si koobana u sheego macnaheedu waxaa waaye in tamrejarka ama heer heerkulka dunida uu kordhaayo ama waxa lagu magacaabo carbon dioxideka galaya ee hawada kaas oo inkriis sameynaya ama kordhaayo ayaa waxaa loo yaqaanaa isbeddelka cimilada marka uu kordho waxaa imaanaysa in dhulka diirimaad uu dareemo isla markaana dhulkii jeexjeexmo abaar ee dhacdo abaarta waxaa ka horeeya in roobkii yaraado dhirtii waxba kasoo bixi waayaan ciiddii guurto marka isbeddelka cimiladu waa waa wax aada u ballaaran sectors ama meelo kala duwanna hadday tahay biyaha hadday tahay xoolaha hadday tahay beeraha hadday tahay kalluunka waxaaso dhan ayuu saameynayaa ilaa kun sagaal boqol lixdan iyo labadii adduunka coyoto protocol kaga deganaay sidoo kale waxaa dhacday in baris layskugu imaaday oo baris agreements waxa la saxiixay oo la cusbooneysiiyey oo kii hore lagu nasaqay soomaaliyana qeyb ayay ka tahay heshiisa noocaasa sidii isbeddelka cimilada layskaga kaasha lahay aad baa umaadsan marka si dad badan oona dhagaysanaya ay noo ogaadaan ka hor intaanan gelin su-aalaha dhagaystayaasha waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo heshiisyadaasi la galay maxay sheegayaan maxaysa dunidan sii kullaanaysa ka bedelayaan markaan eegno waad mahadsan tahay adduunka wuxuu sameeyey maarata sheeg dadaallo aada u waaweyn oo soomaaliya ay qayba ka tahay waxaa ka mid ahay marka waxyaabaha muhiimka kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ayaa waxaa la iskugu imaaday wadanka brazil magaalada caasimadda rio de janeiro marka markii la iskugu imaaday waxaa ka dhacay heshiis lagu magacaabo rio convention oo tilmaamayay saddex shay in lala dagaalamo wax lagu magacaabo nabaad guurka dhulka ama wax lagu magacaabo land desertificationka sidoo kale waxaa ku jirtay qodob ahay in lala dagaalamo ama la dejiyo framework lagula dagaalamayo sheeg isbedelka maarata sheeg noolaha kala duwan oo ognahay soomaaliya in xayawaanad badan ay ka guureen iyo framework kale oo quseeya in la iska kaashto macnaha sheeg isbedelka cimilada marka waa wuxuu loo yaqaanaa u n c c d iyo u n c b d iyo u n f c c marka saddexdaas marka laga hadlayo kala duwanaashada xayawaanaadka ama biodiversity isbedelka cimilada iyo land degradationka saddexdaas ayaa focus lagu saarayay ama diiradda lagu saarayay sagaashan iyo labadii marka soomaaliya waa og tahay maarata meesha ay joogtay oo burbur marka soomaaliya two thousand ninkii ayay saxiixday ilaa haddana macnaha qeyb ayay ka tahay fulinteeda oo soomaaliya waa laga fuliyaa oo saddexdaas heshiis oo adduunka oo galay maadaama wadan iyo manaha isaga kelikeli aan loo xalli karin dhibaatadaas adduunka wuxuu isku raacay in layska kaashto macnaha haddii dhir la tallaalayo hadday taa wacyigelinta haddii xayawaanaadka maarata sheeg dhoofintooda la mamnuucayo in si wada jira loo mamnuuco in warshadaha si wada jira loo yareeyo in maarata sheeg xaalufinta dhulka lagu haayo wadan kasta oo dadaal sameeyo marka waxyaabo badan ayuu maarata sheeg adduunka oo xagga environmentiga oo iska kaashanayay ayaa la sameeyey soomaaliya marka adduunkaas ayay qayb ka tahay cabdirashiid markii la fiiriyo isbeddelka cimilada dad fara badan waxay aad durbabo ugu soo dhacaya dalalka warshadaha ku hormaray qaacay hawada u sii daayaan inuu saameyn ku yeesho laakiin dal sida soomaaliya oo kalea warshaduhu ay ku yaryihiin maxaa arrimahaasi saameyn uga yeelan karaa mase warshado kale dalal qeec ay sii daeyeen ay soomaaliya dhibano u noqon karto waad mahadsan tahay waa su-aal muhiima soomaaliya warshado ma leh inkastoo ay leeyihiin warshado yaryar haddana waxaan ognahay adduunkan xuduud ma leh oo wax isku furan oo hawadan wixii etoobiya ka dhaca ama biyaha ayay noo soo marayaan ama maaragtay sheeg hawada ayay noo soo marayaan waa wax oo maarata sheeg waxaa dhici karaa musiibo guudaa dhici karta oo adduunka maarata sheeg isbeddelka cimiladu wuxuu ku imaadaa laba laba laba meelood laba marin midna wuxuu ku imaadaa meteorological jange dhici kara waayo oo oo hawada ayaa isbedelaysa oo maarata sheeg oo cimilada ayuu macnaha uu ku imaanaya midna wuxuu ku imaanaya geographical zone oo badda haddii ka dhacdo tusaale ahaan philibiin laga dareemo dhul gariir ama ay ka dhacdo baddan indian ocean cyclone ay ka dhacdo soomaaliya waa laga filayaa markan waxaan jecelahay dhinaca dhagaystayaasha inaan siiyo dhagaystaha ugu horeeya magacii waa cabdisamed xuseen cismaan joogo ee gobolka banaadir waxaan weydiinayaa marti sharifta anyaxa kusoo lalaabtay gobolooyinka dhexe ee labada shabeelle ilaa gobolka hiiraan cimilada oo isbebedelka ah marka ma sabab ahaan mu yeelan karaan cabdisamed xuseen cismaan ood mahadsan tahay haddii aan marka cartan kugu soo celiyay su-aashaasi la xiriirta anyaxa iyo soo noqoshadiisa waayadii ugu dambeysay soomaaliya saameynta uu ku yeeshay waad mahadsan tahay cabdisamed su-aal fiican ayuu weydiiyey oo ah anyaxa iyo isbeddelka cimilada maxaa ka dhexeeya anyaxu hadda wuxuu nooga imaadaa maaragtay sheeg dhinacan gacanka cadmeed oo hadda wuxuu u socoyaa soomaaliya ilaa koonfurteeda ayuu macnaha shee ku dhiftay dhinaca bakool wuxuuna ka soo bilowday bari ama rir siiga ayuu ka imaadaa isbeddelka cimilada marka dadku waxay ka fiiriyaan keliya heer kulka isbeddelka cimilada waa in tusaale ahaan waxaa dhici karta in ay dhacdo kale sheeg dabeelaha ay kacaan marka dabeelahu ay kacaan marka ay ka kacaan sheeg meel dabeeshaas waxay wadaysaa xasharaadka cudurro tiro badan iyo dabeesha marka dabeeshu xagga maadaama ay ka timid anyixiina wixii la socda marka isbeddelkaas cimilada oo dhacayo wuxuu soo qaaday anyax tiro badan ayuu soo qaadayaa marka isbeddelka cimilada waxay keentaa in dabeele ay kacaan dabeelahaasna waxay si fudud u wadaayaan anyax iyo xasharaad iyo iyo cudurro badanoo macnaha sheega oo airbon disease ay ka mid yihiin oo kale ayay qaadayaan marka waxaa keenaan dhihi karnaa sheeg isbeddelka cimilada ayaa anyaxa ka imaanaya sheeg galfiga ama sheeg dhinaca maara sheeg gacanka cadmeed ka imaanayo waxaa wada dabeelaha maarata sheeg loo yaqaano maarata sheeg cyclonta ee ama ka dhacda marka si guud si guud haddaan u fiirino cartan waxaad leedahay arrimahaas isbeddelka cimilada ayuu qayb ka yahay saameynta soomaaliya ku haya haa isbeddelka cimilada ayuu qayb ka yahay oo isbeddelka cimiladu keliya maaha inuu kulal imaado waa in ay abaar ay dhacdo waa in ay dhacdo maarata sheega dabeyle ay kacaan waa in ay baddu tsunami ay samayso ama aadku wiig ou dhaco marka waxyaabahaas oo dhan waa qayb ka mida sheeg natural disasterka dhici kara marka anyu xuna wuxuu ka mid yahay xasharaadkaas ama xayawaanaadkaas dhinacba mar u guuraayo isla markaana hala keenaayo sheeg dhirtii isla markaana reebaayo waxaa lagu magacaabo korokoro oo saameyn dambala yeela doonta
dhegaystaha kale ayaan siinaya magacaygu waa cabdiftaax xuseen aadan oo jooga magaalada muqdisho waxaan jeclaan lahaa in martida barnaamijka aan weydiiya maxaa ka jira cimilada dunida oo sii kululaanaya su-aasha ayaan jeclaan lahaa inaa martida ay iiga jawaabaan waana mahadsantiin cabdifataax xuseen aadan waxa uu ku weydiiyey mar kale su-aal la xiriirta dunida sii kulldunida sii kululaanaysa micnaheeda maxay tahay soomaaliyana marka loo yimaado maxaa saameynay ku yeelan kartaa waad mahadsan tahay maxaa ka jira isbeddelka cimilada ama ama global warmingka wax lagu magacaabo global warmingku waa saa hore u sheegay waa in diirimaadka dunida ama temeratureka uu kordhayo carbon ayaa lasoo saaraya marka carbonkii waxaa la yidhahdaa waxaa lagu magacaabo florocarbon florocarboniska ka baxaya warshadaha salfarta ka bixisa gawaarida warshadaha waxaasoo dhan hawada ayay galaya markay hawada galaan adduunka sanatistayaasha waxay isku raaceen waxaa jirta wax lagu magacaabo oson layer marka osonku waxaa waaye waa gaas dabiici oo hawada ku jira marka gaaskaas ayaa waxa dhacaayo hool ayaa samaysmay ama duleel marka fallaarihii qoraxda toos ayay dunida u imaanayaan ama dhulka ugu soo dhacayaan maxaa yeele gaaska kala firdhi jiray oo shaqshaqi jiray oo skatir ku samayn jiray macnaha fallaaraha sunta ayaa ayaa meesha ka baxay marka fallaarihii qoraxda toos ayay dhulka u imaanayaan dhulkiina marka waxaa laga dareemayaa sheeg inuu macnaha uu diirimaad noqonayo soomaaliya marka qaabka u saameynaysaa maadaama adduunkii aan wax la wadaagno oo hawadan iyo biyaha iyo baddi wax dhan ay naga dhexeeyaan alaab ay nooga imaanayso warshaduhu ay ka mid yihiin gawaaridu ay ka mid yihiin waxaasoo dhan markay soomaaliya imaadaan maaragtay sheega waxaa waxaa dhacaayo falgal ayaa dhacaayo marka taasna annaga wayna saameynaysaa oo maaragtay sheega waddankii waxaa arkaysaa inay abaaro iyo ay ka dhaceen iyo maaragtay sheega nabaad guur dhulkii ah alaabaa adduunka nooga imaanaysa marka waxyaabahaasoo dhan way qayb ka yihiin maad sheeg isbeddelka cimilada
dhegaystaha kale intii aanan u gelin haddii aan su-aal kale aan ku weydiiyo la xiriirta arrimahaasi dunida aadka looga cabanayo weliba dhaqaalaha badan lagu bixinayo si xal loogu heli lahaa aadamigana duni nabdoonu ugu noolaan lahaa maxaa mudan soomaaliya in la sameeyo si bulshada soomaaliyeeden dhegaysanaysa ay wax badan arrintaas uga fahmaan
waad mahadsan tahay marka laga hadlaayo ka faa'iidaysiga maarata sheeg deegaanka markaa ka hadalno deegaanka waa in laga faa'iidaystaa isla markaana la ilaaliyaa dadku deegaanka ayay ka faa'idaystaan ayagoo ka tabcanayo beero ayagoo xoolo daaqsanayo ayagoo warshad ka samaysanayo ayagoo ku dalxiisayo marka isticmaalkaas tirada badan wuxuu keenayaa dhibaato oo deegaankii mar annagaa ku tiirsan marna deegaankii annaga ayuu maarata sheegna waxyeeleynaya markaan si negatiifa ama aan xun deegaankii oo aan uga faa'iidaysano deegaanka wuxuu nagu soo celinayaa dhibaato ayuu nagu soo celinayaa oo ay ka mid tahay in falaadhis ay ka dhacaan in isbeddelka cimilada ay ka dhacdo in meeshii cudurro laga qaado in maarata meeshii ay ka timaado wasaqow aada u tiro badan laakiin dadka iyo deegaanku waxay samaysan karaan saaxiib oo ah in la sameeyo wax lagu magacaabo environmental friendly meesha hadda deegaanka aan baca ka samaynayno oo kale inaan keenno waxyaabo maarata sheeg oo tiish oo kale iyo oo organic ah meesha ina organic deegaanka aan keeni lahayn in deegaankii waxaan kula saaxiibi karnaa haddii aan aan aan aan rabno inaan wax fiican aan ka samayno inaan tusaale ahaan aan dhir tallaalno oo dhir la beero deegaanka sidoo kale waxaan aan ka samayn karnaa magaalooyinka aada degannaha oo kale warshadaha ayaan ka bixi karnaa qashinka aan ku tuurayno sheeg wadooyinka oo kale waxaan samayn karnaa inaan meel gooniya ku ridno oo wadankii recycle system ama warshadihii ama qashinkii dib loo warshadeeyo oo koronto laga dhaliyo oo maarata sea wageka intaa samaysano aan aan aan beerihii uga faa'iideyno marka waxyaabo badan ayaa samaysan karnaa oo waxaa la yidhahdaa dadku deegaanka way waxyeeleeyaan deegaankuna dadka way waxyeeleeyaa dadkii deegaankana waxay samaysan karaan heshiis ama saaxiib ayay noqon karaan marka deegaanka waxaan kula saaxiibi karnaa inaan ka yareyno waxyaabaha dhibaatooyinka annagoo ka faa'iidaysanayn
dhegeystaha kale ayaan siinayaa markan su-aasha uu qabo balse uu noogu soo bandhigo
magacaygu waa cabshakuur aadan maxamed joogo magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa farxad weynaya maanta inaan qayb ka noqdo dadwadaha ku saabsan bii'ada waxaan rabaa halkan inaan ustaadka ka weydiiyo hal su-aal oo aada u kooban xaqiiqdii markii laga hadlayo environmental problemska aada bay u fara badan yihiin oo kow ay ka tahay waxa loo yaqaano poor governance food west plastic pollution iyo air pollution dalkeenna hooyo markii la joogo waxaa aada ugu fara aada u badan waxa loo yaqaano plastic pollutionka iyo air pollution iyo food west iyo poor governance intaa oo problem iyadoo jirto haddana ma jiro hanaan loogu hortegayo dhibaatada ay bii'ada ku leedahay waxyaabaha loo yaqaano plastic pollutionka marka waxaa rabaa ustaadka inaan weydiiyo organisationno aada waaweyn baa jira magaalada dhexdeeda ku sameynaya waxyaaba chemical ah waxyaabo dadkii saameyn fog iyo mid dhowba ku leh marka waxaa rabaa inaan weydiiyo hanaan noocee loogu hortegi karaa bulshada dhibaatada kasoo gaaraysa organisationada iyagoo weliba aan u ambayeeleynin goobta ay ka shaqeynayaan oo aan goob aan ku habbooneyn waxa ay qabanayaan taas ayaan rabaa inaan weydiiyo waana mahadsantiin dhammaantiin iyo bahda v o a waad mahadsantahay cabdishakuur warshadaha soomaaliya saameyn way ku yeelan karaan waxayna ku xiran tahay warshadaha xadigooda oo kale meesha ay ku yaalaan ayay ku xirantahay adduunka waxaa la sameeyaa wax la magacaabo qorsheynta magaalada oo kale hadda soomaaliya burburkii kadib wax kasta oo isdhex qaadeen oo magaalooyinkii warshada ayaa ku yaalo meel kasta warshada ayaa laga sameeyey adduunkana waxaa la sameeyaa meel oo environment u go-an warshadaha magaaloyinta waa dhinac dalxiisku waa dhinac suuqyada waa dhinac marka qorshe noocaasa adduunku waa dejiyaa oo meelaha dadku ku nool yihiin lagama sameeyo warshado marka haddii warshado la sameeyo warshadahaas waxaa qasab ah waxay soo saarayaan ishay carbon dioxide ama ama monoxide hawaday sii daynayaan marka warshadaha waa wa shayga keliya ama shayga ugu ballaaran ee sameeya saddex ayaa ayaa waxay keentaa lagu leeyahay isbeddelka cimilada mid waa warshadaha midna waa gawaarida midna waa waxyaabaha kaleo dadku hadda activitieska xaafadaha ay ka samaysanay o kale meesha dharka lagu dhaqaao kale iyo xaafadaha wax lagu karsanayo kale iyo waa ltions ama air lution ama dhiiqooga wasaqda ayay keenayaan laakiin waxaa ugu daran marka laga tago gawaarida mobileka amaama laga tago sheeg diyaaradaha oo meel kasta ay tagaan qeyc kusii daynayo mid ugu ballaaran waxaa waaye oo hawada sheeg si fudud ugu faafi karta waxaa waaye warshadaha marka warshadaha isbeddelka cimilada way sababeen horena loo arkay ilaa coyoto protocol ilaa baris agreementsna adduunkana waxyaabaha uu ka digayay ayay ka mid tahay oo warshaduhu inkastoo hadda ay noqotay arrin siyaasadeed oo waddamada qaarkoodna ay leeyihiin waa waa in warshadaha la xiraa kuwa qaarkoodna waxay leeyihiin haddii la xiro xagga dhaqaalaha ayay saameynaysaa taasna weliba macnaha waxaa waa heshiis adduunkii kama gaarin oo rasmi ah laakiin warshaduhu mar kasta ama boqolkiiba siddeetan isbeddelka cimilada oo diirimaadka dunida ama carbon dioxide wax lagu magacaabo qayb ayay ka qaadataa marka haddii la heli karo warshadaha in dadka meelaha ay degan yihiin laga dhex saaro meelaha ay dadku ay degan yihiin oo kale in haddii warshada laga sameeyo in maarata sheeg waxyaabaha chemicalka kasoo baxaya laga yarey karo haddii meelaha warshadaha laga dhisaayo dhir lagu abuuro maxaa yeele dhirtaas waxay qaadataa kaarboonka oxijina waa sii daysaa marka waxyaabahaasa la samayn karaa soomaaliya oo kale sida daraasado la sameeyey ku cad laba dhibic lix milyan oo ruux ayaa barakacayaala marka laga yimaado dadka colaadaha ku barakacay waxaa jira dad beeraley ahaa oo beerahoodii dalag wanaagsan uu kasoo gu'i waayo oo barakacay kuwa xoololey ah oo abaaruhu saameeyeen oo barakacay iyo kuwa jilaabata ahaay oo ay suuragal tahaba in jilaabkii sidii wax u filayeen aysan u noqon oo hadda barakaca ku jira bal arrimahaasi marka la isu geegeeyo sideebaa la oran karaa dadkaasi xalbaa loogu heli karaa iyadoo deegaankiina laga fikiraya waad mahadsan tahay isbedelka cimilada saa sheegtay wuxuu saameeyaa sakhtaro kala duwan haday tahay hadday tahay cuntada hadday tahay xeebaha oo kalluunka ka hadlaya hadday tahay sheeg beeraha magaalooyinka dhaqaalaha meelo badan ayuu saameynaya dadka magaalooyinka deganna wuxuu u saameeyaa si indirecti ah aan toos ahayn oo magaalooyinka warshada yaryar waxaa ku yaala ka faa'iidaysta maarata sheega qudaarta dadka magaalada miyiga waxaa looga keenaa sheeg caano waxaa looga keenaa hiliba looga keenaa qudaara looga keenaa marka haddii miyiga ay ka dhacdo roob la-aan magaalooyinka waa laga dareemaya isbedelka cimilada dhinaca kale dadka barakacyaasha ah midka ugu waxa ugu weyn barakiciyaba waa deegaankoodii oo burburay wax soo saarkii beeraha oo aan jirin so marka dadkii waxay weynayaan roob markii roob la waayo dadkii ama xayawaanaadkii ay cunto heli waayaan way barakacayaan meel ayay aadayaan oo aid ama gargaar ayay dalbanayaan oo magaalooyinka ayay buuxinayaan oo dhibaato kale ayay sii sababayaan oo ah magaaladii ayaa xadka ka baxayso hadda waxaa arkaysaa io labankii waxyaabihii dhacay abaartii dhacday magaalada muqdisho oo kale waxaa waaye aad ayay u ballaaratay oo deegaano cusub ayaa abuurmay marka waxaa dadka dib loogu celi karaa isbedelka cimilada ay soo barakicisay marka laga tago maarata sheeg waxyaabo kaloo dadka soo barakicya dhici karo dagaalada iyo fakriga iyo waxyaaba noocaas marka laga tago sheeg fakrigu xataa waxaa leeyahay waxay kamid tahay environmental problem ay kamid tahay oo dhibaatooyinka deegaanka oo deegaanka si fiican looga faa'iidaysano dadku waxay fakri u yihiin inaan xoolihii ama beerihii ama kalluumaysiga aysan ka faa'iidaysan marka dadkii soo barakacay in deegaankoodii dib loogu celiyo haddii ay warshadadheh haddii ay lahaayeen xoolana xoolihii loo iibiyo haddii ay lahaayeen maarata sheeg beerana beerihii dib loogu tabco oo dalag iyo maarata sheeg iyo iyo systemkii irrigationka ama waraabkii dib loogu waxeeyo dadkii xoolo loo iibiyo marka dadkii deegaankoodii markii lagu lagu celinayana waa in resourciga ama waxyaabihii deegaanka marka hore ugu soo dhibaatooyinka ee deegaanka ka dhacana in dib loo macnaha loogu waxeeyo dhegeystaha galaadyaasi
magacaygu waa muuse muumin waxaan joogaa muqdisho soomaaliya istidcartan waxaan weydiinayaa soomaaliya waxaan aragnaa fatahaadaha ama biyobaxooyinka ay si dhaqso ah usoo laabanayaan iyadoo sanado badan ama waqti badan uusan udhexaynin ma la dhihi karaa waxaa sababay nidaam guurka ama defestrationka ayaa saameyn ku leh marka laga hadlayo cilmiga deegaanka
waad mahadsan tahay waa su-aal fiican horta falaadiska waxay ka dhacaan webiyada soomaaliya ku yaala ayay ka dhacaan waxaan ognahay webiyadaas waxay nooga imaadaan waddanka dariska aan nahay ee ethoobiya mar kasta isbeddelka cimiladu roob markuu da-ana maarata sheeg soomaaliya waxaa waaye waxay ku tahay dhibaato roob la-aantana waxay ku tahay sheeg dhibaato hadda waxaa arkaysaa magaalooyinka waxaa laga dareemayaa markii oo roob dhacoo kale in biyuhu xaafadaha ay fadhiistaan inay guryaha baabi'iyaan in kolera ama maarata sheeg dacun cololeed wax noocaas u imaado laakiin markaa fiirino arrinta webiyada falaadhiska markaa dhinaceeda ka fiirino waxaa sababaya arrin kale oo aad aan lagu baraarugsanayn oo ah in webiyadii soddon sano qashin lagu shubaayo macnaha oo webigii xaddigiisa biyo meeshuu biyaha ka qaadi lahay oo qashin fadhiyo marka haddii biyo badan ay buuraha etoobiya kasoo kasoo degaan meeshii maarata sheeg biyahaas ay ku shumi lahaa meeshii biyahaas ay ku shumi lahaayeen way buuxaan marka qashinkaas qayb ayuu ka yahay maarata sheeg in falaadhis barkasta ay dhacaan sidoo kale arrinta kaleoo ah deforestationka dhirtu waxay caawisaa ama ay celisaa biyaha marka haddii dhirta la jaro biyahaas way soconayaan ilaa ay maarata ka tegayaan magaalooyinka ama ay ku darsamayaan xeebaha ay raacayaan marka labadan shay oo ah in maarata sheeg webiyadiina ay buuxaan oo maarata qashin uu ka buuxo iyo in maarata sheeg dhirtii la jaray ayadana qayb ayay ka tahay oo maarata sheeg in ay soo laalaabtaan fatahaadaha marka waana xaalad oo dayacada la dhihi karaa oo falaadhiska soomaaliya hadda aniga kuma tilmaami kara ay tahay in arrin iska dabiici oo iska dhacda waa arrin laga gaabiyey maarata sheeg wixii xalka u noqon lahaay aad baad u mahadsan tahay cabdirashiid cartan cabdiraxmaan sidaa wanaagsan aad barnaamijka uga qayb gashay aad baa u mahadsan tahay idaacadda v o a barnaamijka quruxda badan aad u mahadsantihin thank you
akhyaartii nala socotaay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkai wicitaanka dhegaystaha oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o e da anigoo cabdilcasiis barrow ayaa idinka soo jeedinaya magaalada muqdisho waxaana marti igu ahaa cabdirashiid cartan cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhiga jaamacadda soomaaliya tan iyo kulanti dambe intii aan mar kale isku maqli doonno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
mahadsanid cabdicasiis barrow oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maamul goboleedka galmudug ee bartamaha soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay dhowaan ay bilaabi doonaan bixinta laysanada gaadiidka iyo taargooyinka si deegaanadaasi amnigooda wax badan looga qabto dhinaca kale maamulkaasi ayaa shaaca ka qaaday in badi garoomadii duuradaha ay la wareegeen halka laba u dhiman ay dhowaan la wareegi doonaan wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow ayaa waraystay wasiiru dowlaha gaadiidka galmudug abshir cabdi shiikhow waxaana ugu horreyn uu weydiiyey howlaha wasaaradda u qabsoomay waxaan xooga saarnay inaan ku dhaqaaqno inaan ka shaqayno arrimo aada runtii u baaxad leh ugu horeeyaan inaan la soo wareegno garoomadii galmudug oo sidaad og tahay ay ka jiraan ilaa toddoba garoon oo diyaaradeed maantana ay ku jiraan shan ka mida garoommadaasu gacanta dowladda labada hartana ay maalmaha soo socda laga yaabo inay ku soo wareegaan gacanteenna waxaan sameynay eraboorkii dhuusamareeb ayaan waxaan ka bilownay qorshe loogu diyaarinayo dhisme oo waxaan sameynay naqshadii waxaan sameynay qiimeyntii dhismaha terminalka garoonka sidoo kale waxaan sameynay guddigii iskaashitada gaadileyda galmudug oo olredi shaqo galay waxaan sameynay oo maanta runtii ayadana diyaar noo ah shuruucdii gaadiidka laakiin waxaad ii sheegtay shan garoon inaad la soo wareegteen laba ka midana weli aysan gacantiina soo gelin labada gacantiina ka maqan ood qorsheynaysaan inaad la wareegteen waa kuwe
runtii waxaan dhihi karnaa waxaan ku tiri karnaa inay hadda gacanteena ku jiraan laakiin waxyaaro yar oo dhidhiman oo farsamo ah ayaan rabnaa inaan iska soo gebagabayno maalmaha soo socda waxa weeyaan marka galkacyo iyo cabudwaaq oo labaduba aada muhiim noogu ah ilaa haddana waxaan dhihi karnaa waxay la mid yihiin wax hadda gacanteena ku jiro oo si guudna waa u maamulnaa laakiin waxaan rabnaa si gaar ah in wasaaradda gacanteeda ay maamulkeeda iyo maareynteeda ay la soo wareegto insha allah
hadda garoomadaasi toddobada ah way shaqeeyaan oo shan ka mida aad adinku maamushaan waxaad iiga warantaa shaqaalaha halkaasi ka shaqeeya khibradday u leeyihiin in garoommo ay ka shaqeeyaan amaba diyaaraday hagaan siaad og tahay annaga waxaan shaqayn toosa la leenahay wasaaradda federaalka gaadiidka ee ergay dhulka iyo hay-adda afiyeshinka labaduba waxay noo sameeyeen waxay noo tababareen dhallinyaro aada xirfad u leh maantana ka shaqeeya deegaanada galmudug garoomadeeda kala duwan waxaan hirgelinay taawaradii laga haagi lahaa ama isgaarsiinta diyaaradaha waxaan haysanaa inkastoo ay jiraan weli gaabo fara badan ay jiraan haddana waxaan is leenahay maanta si kumeel gaara waan usii shaqayn karnaa haddana diyaar waxaan unaa sanadka cusub inaan tababar fiican u fidino dhallinyarada meeshaa noo joogta insha allah
waxaad ii sheegtay in dhowaanaad bilaabi doontaan taargadii gaadiidka galmudug waxaad iiga sheekaysaa bal arintaasi siday idinkugu hirgelaysaa maxaase qorshe horeu sii qabateen waa mahadsan tahay taargada hadda ka hor ayaa laba kun toban iyo lixdii mar la isku dayo in la hirgeliyo cilada jira awgood ma suurtogelin hadda ayaan dib u bilownay waxaan bedelnay naqshadihii hore waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala horaanta bishan aan ku jirno inaan qabanno xafladii daahfurka ee aan ku daahfuri lahayn taargada buugga lahaanshaha gaariga tirsmitaalaha iyo leysinka ama ruqsadda gaadiidka marka dhammaan dukumiintigaasaan soo sheega maanta diyaaray noo yihiin galmudugna waxay haddii ilaaha yiraahdo yeela doontaa dukumiintigaas lagu aqoonsan doono aana doonayno in dowlad goboleedyada aan jaarka la nahay insha allah inuu ka shaqeeyo goordhow marka waxaan dhihi karnaa tillaabo weyn oo runtii aan wakhti badan sugayno weeyaan waxaan rajaynaynaa in xagga amnigana ay qayb ka qaadato maadaama dee gaadiidku uusan hadda sumad gaar ah oo galmudug leeda aysan jirin dee waxa ugu wanaagsaneed eed higsanayso haddii shaqa lagu magacaabana waxay tahay wixii inaad waajibaadkaaga ka soo baxdo insha allah marka guul baan u wada rajaynayaa dhammaan gaadiidka iyo wasaaraddaba dowladduna runtii intii yar oo ay jirtay wasaaradaha kala duwan tallaabo noocaas ayay wada qaadeen xaalkuna waa noo fiicanya marka in taarga la bixiyo wax sahlan maaha mararka qaar shirkado gooniya ayaa qandaraas lagu siiyaa iyaad arintaas idinkala shaqeynaya oo aad noo sheegi kartaa
taargada runtii siaad ka dhawaajisaba waxaan la galnay heshiis shirkad brivate ah oo runtii noo hirgelinaysa taargadii galmudug dowladduna contributionkeeda ayay ku leedahay marka brivate partnershipkaas ayaan maaragtay ku hirgelinay waxaana rajeynayaa sida federaalkuba waa sidaas ugu dambeyn laysanadii baad bixinaysaan taargooyinkii baad bixinaysaan arrimahan kaalin intee leeg bay ka qaadan karaan ammaanka galmudug iyo guud ahaanba soomaaliya gaar ahaan gobolada galmudug ku xeeran
waxaan isleeyahay cabdicasiisow aaday muhiim ugu tahay maamul kasta ee meel ka jira inuu sameeyo sumad ama calaamad lagu garto gaadiidka siaad og tahay waxaa jira xarumo dowladeed oo inta badan gaadiidku ay isticmaalaan waxay marayaan wado ay yaalaan jakboyntiyo dowli ah oo runtii lagu kontaroolo gaadiidka gaadiidka marka aan wadan maaragtay sumad lagu yaqaano aan wadan ama tixraac aan lahayn mar walba wuxuu halis ku yahay deegaanka iyo dadka marka waxaa laga maarmaan ah qofka gaariga iskalena inuu og yahay gaarigiisu inuu yahay legal inuu ama sharci inuu yahay oo dowladdu ka warhayso inaguna inaan ognahay gaadiidka aan xukunaa inaan tira koobkiisa iyo cadadkiisa waxaan kala jeedaa iyo tayadiisa iyo badqabkiisa intaba inaan ognahay kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha gaadiidka galmudug abshir cabdi shiikh oo uu u warramay waryaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow
dagaalada waddanka ee muddada dheer socday ayaa waxaa garab socday burburka inta badan kaabayaashii dhaqaalaha oo wadooyinka ay ka mid yihiin burburka wadooyinka ayaa saameyn xoogan ku yeeshay isu socodka iyo ganacsiga meelo badan oo gobolada jubbooyinka ka mida warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o e da kismaayo aadan maxamed salaad burburkan haysta wadooyinka muhiimka ahi ee ka baxa magaalada kismaayo iskuna xira degmooyinka iyo gobolada jubbaland ayaa haatan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya kuba ay dhibaato xoogan ay ku qabaan ganacsatada gobolka iyo darowlada gaadiidka kuwaas oo hantidoodu ay dhibaatooyin xoogan ay soo gaaraan xilliyada ay ku safrayaan waddooyinkaasi gododo waaweyn oo ka qodmay waddooyinka ayaa sababa in mararka qaar ay rogmadaan gaadiidka shixnadaha ganacsi u sida degmooyinka jubbaland waxaana ganacsatada ay aaminsan yihiin haddii dibudhis lagu samayn lahaa in isbeddel uu ku iman lahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka cabdi jaamac maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada kismaayo haddana gaadiid uu leeyahay ayaa ku safra waddooyinka burbursan waxa uu ii sheegay in haddii waddooyinkaasi dibudhista lagu samayn lahaa isbeddel dhaqaale uu gobolka u horseedi lahaa inkastoo xilada roolaadka ah oo jidadku ay naga xirmaan oo halkaa dhibaatada aan ku haysano in waddooyinka magaalada kismaayo ka baxa ay aada u liitaan wadooyinkaas dhibaatada waxaan ku qabnaa waxaa weeyaan wadooyinkii ummadda yactirna oo ma samaysna xilada roobabka da-o way go-aan way xirmaan magaaladaasna wax ka baxa ma leh marka taas ayaa aada noogu liito oo ay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaalaha oo horumarinta kaabayaasha ayaan aada ugu liidanaa adduunka waxaan ka codsanaynaa in wadooyinkaas waxna looga qabto waxyaalaha keeno dhibaatada keeno oo amil xumada kamid waa ka mid tahay dhulkii jidkiiyo iska xun iska xiran baabuurta waxay la kulmaan dee waddadii waa raf oo waa dhibaato oo maaragtay jidadkii waa xirmayaan roob baa da-aya dhiiqa weeye ilaa muddooyin badan baa baabuurku soconaya ilaa shan maalmo lix maalmood haddii kalena baabuurku wuu istaagayaabo wax dhaqaaqa ma samayn karo hadduu roobka soo bataan adigu xilliyada roobk baa aad noogu liidataa inta kale waa fiicannahay oo waddadu waa furan tahay haa gobolka isbeddel dhaqaale oo fiican baa wali ku imaan lahaa waayo waddooyinku wuxuu kabaa dhaqaalaha halboolaha dhaqaaluhu waaye haddii maanta waddadaas lahaan lahayn kismaayo maanta meesha ay joogto boqol kiiba boqol way ka horumari lahayd taas waxaan ka cabsanaynaa caalamka iyo dowladda soomaaliya iyo dowladda jubbalandba inay arrintaasi ay maskaxda ku daraan oo hawshaasi ay noo qabtaan barre salaad axmed barre garweyne waa darawal hore oo xiliyadii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay jirtay ka shaqayn jiray waddooyinka ka baxa magaalada kismaayo waxaanu dhankiisa ka sheekeynayaa siday ahaan jireen waddooyinkaasi xiliyadii hore
berigii hore haddee dalka wakhtigan aniga aan baabuurku wadaayay waxaa ka jirtay dalka dawlad waddadan hadda ee maanta aan kismaayo joogno meesha liiraa kismaayo iyo xamar dhaxdooda laamiyay ahayd waddadan oo ka leexata ee jilib ka leexata oo helishiid ilaa bo'aalana jaayay ahayd waddadan oo hadda mataqaanaa afmadow aadda oo janaaw cabdalla maraysa oo dhulkan adablahan biibiyo dhexda weyn maraysana waxay ahayd wadda ay dowladda ka war haysa barre garweyne ayaa sidoo kale v o a u sheegay in dhibaato dhaqaale ay ku tahay gobolka burburka waddooyinka ka baxa magaalada kismaayo taa beddelkeedana waxa uu sheegay in haddii dibudhis lagu samayn lahaa wax soo saarka beeraha gobolku in isbeddel ballaaran uu ku iman lahaa maxaa jira hadda gaariga markuu ka soo qaada gosha khudaarta uu ka soo qaada jidkii markuu liishiyaho saacado gaaban isku imaanaya qofka khudaarta soo qaatay lacag yar baa mataqaanaa laga qaadaa laakiin hadda bilistiraa ka jabaysa lugihii baa ka qarxaaya dhibaataa ku imaanaysa khudaartii osbeertiisa ka soo guri waxaa laga yaabaa markuu kismaayo keena qaali hadduusan marka qaaligiina wuxuu dul fuulahaa dadkii bay dul fuulaysaa dhaqaalaha kordhi lahaay kii wax gataa wax ka heli lahaay kan soo rarnayo beertiisa kasoo guribaa wax heli lahaay haddii la dhis lahay wax badan wax badan baa sahlanaa lahay ha wax badan baa sahlanaa lahay marka hadda culays waay ninkii beerta lahaa culaysay ku tahay ninkii gaariga lahaa culaysay ku tahay yuusuf cabdi aadan waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska ee jubbaland waxa aan wax ka weydiiyey qorshaha wasaaradda howlaha guud ee kaga aadan dibudhiska kaabayaasha dhaqaalaha oo waddooyinku ay qayb ka yihiin annagu dabcan waxa weeye maadaama aan ka mid nahay wasaaradaha horumarinta deegaanada ama dowlad ay leedahay waxa weeye istraatiijiyadeenu in aan horumarino deegaanada iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha wax kasta oo mataqaana ayay ku horumari karaan maskaxdeena iyo xoogeena iyo kartideena iyo aqoonta aan leenahay inaan isugu geyno inagoo marka ugu horreysa ilaahay subxaana watacaala kaashanayna idan hay-adaha kale ee mataqaanay internationalkuna aan mataqaanay weydiinayno iskaashi kale walow ay haddaba deadlineka ama waddada ay noogu soo jiraan horumarinta noocaas oo kale ah oo waddooyinka lagu horumarinayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
dalalka suudaan iyo masar ayaa ku heshiiyey xoojinta iskaashi dhex mara islamar ahaantaasina diiradda waxay saari doonaan ka wada shaqaynta nabadgelyada labada dal iyo gobolka guud ahaanba warbixin arrinta la xiriirta waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi iyo gudoomiyaha golaha ku-meel gaarka ee dalka suudaan jenaraal cabdulfataax al burhani ayaa ka wada hadlay xiisadaha ka alowsan mandiqada iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen caqabadaha horyaala labada dal sida uu sheegay tv-ga qaranka ee dalka masar asiisi iyo alburhani ayaa wadahadal muddo dheer qaatay ku yeeshay qadka telefoonka si iskaashi ballaaran u dhex maro dalalka suudaan iyo masar afhayeenka madaxtooyada waddankani basaam raadi ayaa sheegay in wadahadalka uu la xiriiray iskaashi labageesood ah oo u dhexeeya labada waddan ee walaalaha ah iyo sidii loo horumarin lahaa arrimaha iskaashiga ee labada dal gaar ahaan dhinacyada caqabadaha horyaala dowladaha masar iyo suudaan madaxweyne asiisi ayaa sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay sidii suudaan loo siin lahaa taageero kasta oo ku saabsan dhinacyada amniga milatariga iyo xaaladaha bani aadamnimo inta ay ku jirto xilliga kala guurka ah ayuu yidhi basaam raadi oo warfideenka kula hadlayay magaaladan qaahira madaxweyne cabdulfataax asiisi ayaa carabka ku adkeeyey in amniga qaranka ee dalalka suudaan iyo masar inuu yahay mid isku xiran islamarkaasina ay tahay in ay iska kaashadaan difaaca xiisad kasta oo qalqalgelin karta amniga labada dal dhinaca kale jenaraal cabdulfataax al burhani hogaamiyaha golaha ku-meel gaarka ee dalka suudaan ayaa si diiran u soo dhoweeyey garab isaaga dowladda masar iyo sidii suudaan ay uga bixi lahayd culaysyada ay wajahayso iyo weliba wax ka qabashada dhinacyada amniga ee dalka suudaan labada hogaamiye ayaa muujiyey in ay yeeshaan iskaashi ka mug weyn sidii hore si ay isaga kaashadaan xaaladaha ka allowsan mandiqada bariga dhexe iyo weliba xiisada weli ka taagan muranka biyaha ee webiga naila wadahadalka ay yeesheen madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi iyo hogaamiyaha golaha kumeel gaarka ee dalka suudaan ayaa yimid xili dowladda suudaan iyo shacabka dalkaasi ay u dabaaldegayaan munaasabadda maalmaha xorriyadda ee waddankaasi arrimahan ayaa imaanaya xili dowladda masar ay sheegtay in ay garab taagan tahay dowladda suudaan kadib markii ciidamo suudaan ah ay geeriyoodeen markii shaqaaqo ay ka dhacday xuduudda suudaan ay la wadaagto ethoobiya sidoo kale dowladda ethoobiya ayaa welwel ka muujisay ciidamo tiro badan oo dowladda suudaan ay soo dhoobtay bilihii ugu dambeeyey dhulka xuduudda ah ee u dhexeeya labada dal halka xukuumadda khartuum ay sheegtay in ay sugayso amniga xuduuddeeda dowladaha suudaan iyo masar ayaa walaac ka muujinaya xiisadda biyo-xireenka ethoobiya taasoo aan weli laga gaarin wax heshiis ah iyadoo ay horey u burbureen dadaalo garwadeen ay ka ahaayeen dowladda maraykanka iyo midooda afrika xuseen saxnuuni v o a qahira
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad degaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington gobolka victoria ee dalka australia oo aan laga diiwaan gelinin in ka badan laba bilood cudurka covid sagaal iyo toban ayaa afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey waxaa laga helay tiro kaysas cusub ah kuwaas oo la sheegay in badankood ay gobollo kale ka yimaadeen warbixintan waxaa magaalada melbourne ka soo diray ibraahim cumar baafo melbourne iyo gobolkan victoria oo ka caaganaa cudurka covid sagaali toban muddo ka badan laba bilood oo aan laga diiwaan gelin wax kiisa ayaa afariyo labaatankii saac ugu dambeeyey laga helay kiisas cusub oo la xaqiijiyey inay kaga yimaadeen dhanka iyo magaalada sydney oo uu maalmahan uu cudurka weerarku hayay faarax maxamuud warsame waa mid ka mid ah madaxda jaaliyadda soomaalida melbourne waxa uu iiga waramayaa kiisaska cusub iyo dowladdu waxa ay ka tiri bismillaah walaal baafo waad mahadsan tahay sida ay wax u jiraan waxa weeye xanuunkan covid wuxuu dib uga soo cusboonaaday gobolka victoria afarlabaatanka saac ee lasoo dhaafay ilaa toban qof oo dheeraada ayaa lasoo sheegay in laga helay wasiirka caafimaadka ee gobolkan ama statekan victoria oo hadlay wuxuu sheegay in guud ahaan sagaal iyo labaatan qof ilaa iyo hadda laga helay oo ay ku jiraan toban qof oo cusub oo local ah marka wasiirku wuxuu intaa ku daray in kulligood dadkan laga helay ay xiriir la lahaayeen dad ka cunteynayay ama isugu tegay meel maqaaxi ah oo ku taalla xaafad dhinaca south eastiga ku taalla iyo meelo kale oo iyaguna xaafado kale oo la magacaabay wasiirka caafimaadka gobolkan victoria oo shir jaraa'id qabtay maanta ayaa sheegay in gebi ahaanba ay xireen xuduudaha ay la wadaagaan gobolka new south wales ee magaalada sydney wasiirku wuxuu sheegay in xuduudda gobolkan ama statekan victoria uu la leeyahay stateka kale ee new south wales magaalo madaxdu ay u tahay sydney in xuduudkaas dhammaanba la xiray dowladdu waxay kaloo sheegtay in ay dadku isbaaraan haddii wax calaamado ah ay isku arkaan xitaa haddii calaamadahaasi ay yihiin kuwo fudfudud sida hargabka iyo waxa la midka ah wasiirka caafimaadku waxa uu intaas ku daray in arrimahan ku saabsan xanuunka coronavirusku ay yihiin kuwo runtii serious ah dadkuna looga baahaya inay u hoggaansamaan faarax ayaan weydiiyey tallaabooyinka ay qaadi karaan dowladda maadaama cudurkan uu faafayo oo hadda tiro badanna la diiwaan geliyey maxaa laga filan karaa dowladda victoria
waxyaabaha dowladda laga filan karo inay samayso waa un inay raacaan tallaabooyinkii hore oo ay xanuunkan ku xakameeyeen sidoo kale waxaa laga yaabaa in ay wacyigelin xooggan ay sameeyaan maadaama dadka qaar ay ka soo horjeedaan in xanibaadyo ad adag sida kuwii markii hore dhacay oo kale la saaro mar walba waxay ku xirnaanaysaa talooyinka ay khubarada caafimaadku bixiyaan oo ay siiyaan dowladda victoria iyo faafista cudurkan sida tirada dadka laga helay iyo meelaha laga helay iyo waxa la midka ah marka waxaan rajaynaynaa insha allahu inuusan nagu badan oo inuu intaa nooga ekaado si xanibaadyo kale aan uga badbaadno mustaqbalka waa maxay welwelka ugu weyn ee haysta shacabka ku nool gobolkan oo soomaaliduna ay ka mid tahay
walaal sida aad ka warqabto shacabkan reer victoria waxay soo mareen runtii xaalado aad u ad adag way ka duwanayeen isteedyada kale ee dalkan australia oo reer victoria xanibaadyo aad u culculus ayaa lagu soo rogay gaar ahaan markii uu bilowday second wavekii markuu bilowday ama mawjadii labaad ee xanuunkan markii ay bilaabatay oo runtii dad badani ay u dhinteen arrinta marka muhiimka ah ayaa waxay tahay in dowladda victoria iyo dowladda australiaba ay dadka ka codsatay in ay mar walba la socdaan isbedelada xanuunkan oo ay booqdaan bogagga laamaha caafimaadka ugu dambeyn faarax ayaan weydiiyey in goobaha laga helay cudurkan covid sagaal iyo toban ay ku nool yihiin soomaali waxaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaaladan melbourne statekan ama gobolkan victoria waxaan ka codsan lahaa in mar walba la taxadaro haddii marka ay jiraan dad xaafadahaas tegey gaar ahaan xaafadaha ku yaala bariga iyo koonfurta melbourne dadkaas oo qaar ka aan la hadlayo ay ka midka yihiin kuwa ku shaqaysta gaadiidka inay isbaaraan si ay dadkooda kale ama walaalahood ama ehelkood ama saaxiibadood ay uga dhowraan arrintaasi marka xaafadahaasu waxay isugu jiri karaan kuwa laga helay iyo kuwo u nugul ayay isugu jiri karaan victoria ayaa maanta keliya diiwaan gelisay toban qof oo cusub dabcan waa tiro badan marka loo eego halka gobolkan uu ka soo laabtay ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o e
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
warkana dhegaystayaal dhinacii heesaha haddii aynu jallacno nala dhegaysta heestan bal asas lahe ma adkaado ebedkiis qoftii cashaqaaga ah anaanu ildaranahe ubax soo udgaaya iyo ufarobaad ii tahe axdigaaga waa oofihaaye erigii itiraahin waa u istaagsanahee markaan amarkaaga ma diide adi waaya ishaarade
abqal asaas lahayn ma adkaado eebadkiis qoftii cashaqaaga ah aan aanan daranahe ubax soo udgaaya iyo munfaroobaad ii
ajaaja tahe
afridoodka iyo abeeska anma aadaadi kare asaloti iyo imo iyo agagaarka una shegte afridoodka iyo abeeska anma aadaadi kare asaloti iyo imo agagaarka una shegte ajaaja
idaacadii galabnimona dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan iyo jamaal axmed cusmaan intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo
ilafyuaska bilaabma asalkiisa jaceylka ogaa amoore waa ku abuurma annakaa ma aali kare uurkaadigu taale
أحلى أحب قبو أحلى ناس ضائعه أنا كائن لماية أحدقاق وقوفها ilafyuaska bilaabma asalkiisa jaceylka ogaa amoore waa ku abuurma annakaa ma aali kare uurkaadigu taale
أحلى أحب قبو أحلى ناس ضائعه أنا كائن لماية أحدقاق وقوفها ajaajina أجاجا ajaajina أجاجا ila joogti bahaysa adba koojaas ila dhee jahadaad iga qaadee ujalbooday aawada ajaajina أجاجا ajaajina أجاجا ila joogti bahaysa adba koojaas ila dhee jahadaad iga qaadee ujalbooday aawada
أحدقاق وأوفيهاي erigii itiraaxina waa u istaagsanahee markaan amarkaaga ma diidiye adi waayo ishaarade
qal asaas lahayn ma adkaado ebadkiis qoftii cashaqaaga ah anaanu ildaranahe ubax soo urgaaya iyo ufaroobaad ii tahe Axdigaaga waa oofihaaye erigii itiraahin waa u istaagsanahee markaan amarkaaga ma diidiye adi waayo ishaarade
abqal asaas lahayn ma adkaado eebadkiis qoftii cashaqaaga ah aan aanan daranahe ubax soo udgaaya iyo munfaroobaad ii tahe
Ajaja, ajaajina ajaja, ajaajina afridood